wasiir arrintaa yara faahfaahisidoo bal dad badan oo ku dhegaysanaya somalilan iyadu waxay dhinaceeda codsanaysaa in beesha caalamku idin dhex gasho bal aragtida idinku dhinaciina aad ka qabtaan dad arrintaa noo yar faahfaahis wallaahi haddiiba marba ay la ogol yahay wadahadal waa aan heshiino in in maaragtay nin maag isqabo isdiiday baa la dhex galaa haddii dad soomaaliya isdiideen oo wax la kala tirsanayaan haddii haddii la dhex galo wax dhibaatiya kuma jirto waxaa la dhex galay adduunka dadka iswada haysto oo dhan dadka dhibaata dhex martay oo dhan dadka si ahaan jira oo si gooniya inay u guuraan baa ayaa ayaa ayaa la dhex galaa anugu wax dhexgalka ma arko markii horeba waxa lagu kulmayay istanbul waddan soomaaliya laguma kulmayn marka insha allah in ayaan waddanka soomaaliya lagu kulmo oo oo cadaalad laga shaqeeyo muhiimku waxa weeyaan ismaaciil sideen soomaaliya cusub u dhisanaa taasaa ugu muhiimsan meesha oo cadaalad ku dhisan oo dadka soomaalida oo dhani ka qayb galaan soomaaliyadii hore ma shaqaynayso manay shaqayn halkaan joognana waad arkaysaa marka waxa weeye soomaaliya cusub sideen wada dhisanaa kulligeed